alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm wbaarak calى nabiyina muxamed wcalى aalihi waصaxbihi ajmaciin wbacd alxadiiث اlarbacuun xadiidka afartanaad oo ka mid axaadiidta alarbacuun annawowiya can ibni cumara radia اllahu canhuma qaala akhada rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi waslm bmankibaya faqaala kun fi اdunya kaأnaka gariib aw caabiru sabiil wakaana bnu cumar radi allahu canhuma yaquulu ida amsayta falaa tantadir الصabaax waida asbaxta falaa tantadir اlmasaa wakhud min صixatika limaradik wamin xayaatika limowtik rawahu اbukhaari imaam اbukhaari raximah اllah iyo keyrkiisba waxay ka wariyeen cabdالlahi bn cmr radي اllahu canهuma qaala inuu yihi cabdulaahi akhada rasuulu اllaahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahi baa qabtay bimankibaya labada garbood buu iqabtay labadayda garbood ayuu iqabtay faqaala wuxuu yihi kun ahow fi اdunyaa adduunka waxaad ku ahaataa kaأnaka gariibu sida qof qariibka oo kale aw caabiru sabiili ama waxaad ku noqotaa musaafir qof socdaala ku noqo kaana ibnu cumar radia allaahu canhuma yaquul ibnu cumar wuxuu odhan jiray idaa amsayta haddii aad galabaysato falaa tantadir ilmasaa falaa tantadir isabaax subaxa sugid waidaa asbaxta haddaad waaberaysatana falaa tantadir ilmasaa'a galab ha sugin wakhud min sixatik ka sahay qaado caafimaadkaaga limaradikana u sahay qaado xanuunkaaga wa min xayaatika noloshaada ka sahay qaado markaaad nooshahay limowtika geeridaadana markaa u sahay qaado wax ku anfacaya rawahu bukhaari imaam bukhaari baa xadiidka wariyey xadiidkani waa xadiidkii afartanaad kitaabkan magaciisa wuxuu ahaa alarbacuun annawawiya alarbacuun annawawiya marka waxay ahayd inuu xadiidkan sheekhu markaasi ku gebagabeeyo yani kitaabkiisa maadaama uu ku magacaabay alarbacuun laakiin waxaa u muuqata laba xadiid oo markaa ka dambeeya xadiidkan inuu ku daro maxaa yeelay baahi ayaa markaasi loo qabo darteed labada xadiid in lagu kordhiyo ayuu markaas sheekhu ugu siyaadiyey labada xadiid sida macruufkana yani cadadka haddii intii yani markaa tiradu ay ahayd wax yar haddii la dhaafiyo intii lagu sheegay kama baxayo waziyaadaة اlyasiiraة fi اlcadad laa tukhriju اlcuquuda can musamaaha cabdikariim اkhudayr sheekh la yhahd wuxuu ohanayaa yani dheeraadka yar oo tirada markaa dheeraadka ku ah laa tukhriju اlcuquuda can musamaaha cuquudda kama saarayso cuquuddu waa tirada isku buuxdo weeye sida toban labaatan afartan konton magacii kama saarayso haddii wax yar markaasi lagu siyaadiyo wa kaiira ma yulqى alkasru min albidaaya aw yujbaru fi الnihaaya yani haddii tiro markaas dheeraada ay ku jirto meesha ama markaasi inta ka dhiman baa la buuxiyaa ama markaa intaa dheeraadkaabaa laga xadfaa waxaad arkaysaa buu ohanaya sheekhu kutub badanoo alfiyaad ah oo markaasi alfiya lagu magacaabaya kun beyt haddana waxaad arkaysaa beyt ama laba beyt ama saddex beyt baa dheeraad ah ama beyt iyo laba beyt saddex beyt ayaa ka dhiman marka cadadka noocaasoo yaroo markaa ziyaadada ah wax basiya markaasi ma keensanayo wax dhiba markaasi ma keensanayo marka alarbacuunha lagu magacaabo laakiin ziyaadadaas kama saarayso inuu markaa arbacuun yahay wuxuuna usoo qaatay xadiidkan hore usoo marnay man xafida calىa ummati arbaciina xadiiثa yani arbacuunka wax laga qoro xadiidkaas ayuu markaa usoo dariishaday xadiidka waxaa warinaya cabdullahi bni cumar radi allahu canhuma isaga aabisba ilah rallah ka noqdo wuxuu ohanaya cabdullahi bn cumar nabigaa i qabtay calayhi salatu asalaam labada garbood ayuu markaa i qabtay waana markaa isluub la isticmaalo marka qof wax loo sheegayo in ama gacanta la qabto ama garabka la qabto maqsuudkana waxaa weeyaan tambiih iyo baraarujin waxa loo sheegayo lagu baraarujinayo kadalika in wax muhima loo sheegayaa la tusinayaa meelo badanna markaasi axaadiista nebiga ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu barayey cabdullahi bn mascuud tashahudka cabdullahi wuxuu yihi wakafii bayna kafay gacantaydoo labadiisa gacmood bay ku dhex jirtay isagoo markaa nabigu uu tusinaya alayhi salaatu wasalaam arrin muhima inuu sheegayo hore waxaan usoo marray xadiidu jibriil markii uu nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam isagoo calaa suurati rajul ah inuu markaasi rogagii inuu saaray rogagiisii gacmihiina inuu saaray bawdyihiisa ayib marka waa isluub la isticmaalo weeye marka qofka la doonaya wax muhima in loo sheego si markaa ugu soo jeedsado in markaasi yani qaabka noocaasa loola tacaamulo ayib nebiga calayhi salaatu asalaam wuxuu leeyahy wuxuu iqabtay labada garbood buu iqabtay hadalkanuna ii sheegay kun fi dunyaa kaannaka gariib waxaad noqotaa adduunka dhexdiisa sidii qof qariib oo kale noqo ayib yacni qof beled yimid oo kale oo markaasi beledkaasi aan idika cidi ka aqoon noqo waxaad noqotaa qof markaasi hariib ah ama waxaad noqotaa qof markaa musaafir ah ama hariib noqo ama musaafir awdaasi culimadu waxay yidhaahdeen waa takhyiir waa takhyiir taxtamilu an takuuna lishaki min araawi wayaxtamil an takuuna liltakhyiir walibaaxa inay shaki raawiga xaggiisa ka sugan yani ka sugan inay tahay uu ka shakiyey nebigu ma wuxuu yidhi markaasi hariib noqo mase caabir sabiil noqo raawigaa ka shakiyey miya mase waa takhyiir iyo ibaaxo ayib marka kii la doonaba ha la yidhaahdo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaad noqotaa buu adduunka dhexdiisa mid qariib ah ama midkaa mid markaas musaafir ah noqo hadalkaa markuu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi radia allahu canhu wuxuu markaasi ohan jiray intaa wixii ka dambeysay idaa amsayta falaa tantadir isabaax haddii markaa galab aada galabaysato subaxi inaad gaarayso ha sugin haddaad markaa waaberaysatana galabta inaad gaarayso ha sugin imaamu nawowi raximah اllahu tacaala marka uu fasirayo kun fi dunya kaanaka gariib wuxuu odhanayaa laa tarkan ilayha walaa tattakhidha waطana adduunka xaggiisa ha u ilan degaanna ha ka yeelan walaa tuxadid nafsaka biاlbaqaa'i fiiha naftaadana hoogu sheekayn inaad ku nagaanaysid adduunka ha u ilan wadanna ha ka dhigan naftaadana hoogu sheekayn inaad ku nagaanayso kun fi dunya kaanaka gariib macnahaas ayuu markaa ku fasir imaamu nawowi raximah اllahu tacaala ayib cabdullahi bn cumar wuxuu caan ku ahaa itibaaca nebi maxamed alayhi salatu asalaam sunnadiisa inuu aad markaasi u raaco caan buu ku ahaa waxaa loo sheegay riyo uu ku riyooda cabdullahi bn cumar oo walaashii xafsa ayaa u sheegtay cabdullahi baa wuxuu ku riyooday isagoo dhalinyaro ah oo masjidka jiifa habeen habeenada ka mid hurda in marka laba nin u yimaadeen kadibna ay markaa naarti xaggeeda u kaxeeyeen kadibna la soo celiyey arrintii wuxuu u sheegay walaashii xafsa xafsana nabiga u sheegtay calayhi salatu asalaam nebiga marka arrinkaa loo sheegay nebigu wuxuu yihi nicma arajulu cabdullaahi low kaana yaquumu min alleyl nin waxaan ugu ficnaan lahaa cabdullaahi hadduu habeenka tukan lahaa raawi xadii wuxuu oranayaa kaana fakaana cabdullaahi laa yanaamu min alleyli bacda dalika ila qaliila cabdullahi bn cumar radi allahu canhu wuxuu ahaa xadiidka markuu maqlay kadib midaan habeenkii seexanin wax yar mooyaane yani xadiidka nebiga isagoo markaasi ku camal falaya hadalkaa nebi maxamed alayh salatu salam uu ley nicma arajulu cabdullahi low kaana yaquum min alleyl intaa wixii ka dambeysay habeenkii wax yar buu seexan jiray marka imtiaalka nebi maxamed alah sala slam sunadiisa uu raacayo aad bu ugu dadaali jire aad buu ugu dadaali jire tamasuka sunada aad buu ugu dadaali jiray inan ka mida inamadiisa ayaa markaasi xadiid buu u sheegay xadiidkaasoo tilmaamaya laa tamnacu imaa allahi masaajid allah addoommada ilaahay guryaha ilahay ha u diidina yani dumarkiina hadday masaajidda aadayaan ha u diidina guryahooda u fiican inay ku tukadaan lakin ha u diidina inan inamadiisa ka mid ah ayaa wuxuu yihi markaasi wallahi waa u diideynaa waan u diideynaa masaajidda markaasaa wuxuu yihi cabdullaahi rasuulka ilaahi alayh sala slam xadiidkiisi baan kuu sheegayaa markaasaad waxaa ku hadlaysaa wuu caayay weligeeda dib oo lama hadlin baa layidhi inankiisi dib dambe oo lama hadlin inankii bimujarad inuu xadiidkii rasuulkii waxa weeyaan caariday dib oo lama hadlin marka xagga tamasuka iyo itibaaca sunnada aad buu ugu dadaali jiray cabdullahi ibni cumar radia allahu canhu markii xadiidka nebigu ka maqlay wuxuu odhan jiray yani waxaa weeyaan haddii aad galabaysato markaa subxii ha sugin haddaad waaberiysatana galabtii ha sugin marka yani amalkaaga ididiilahaada soo gaabi weeye ididiilahaada soo gaabi oo markaasi in badan adduunyada markaasi ha u hanqaltaagin in badan adduunyada ha u hanqaltaagin salafka ridwan ullahi calayhim yacni aad bay markaasi naftooda ugu waanin jireen in ay amalkeeda ididiirada inay soo gaabiso oo markaasi waxay nafta ugu sheekeyn jireen inay wakhtiga ugu dhow inay dhiman doonto bay nafta ugu sheekeyn jireen hadallada la soo wariy waxaa ka mid ah cabdullah cali bn abi alib radi allahu canhu hadalladiis waxaa ka mid ah inuu yihi inamaa akhaafu calaykum inayn laba arrimood baan kaga cabsanayaa buu yihi waxay yihiin duula alamal wa itibaac alhawa yani waxaa way markaasi amalkiina jidiirihiina inaad dheeraysaan inaad hawada raacdaan faina tuula اlamali yunsi اlaakhira amalkoo la dheereeyo qofka aakharo ayuu halmaansiiyaa waana itibaaca alhawaa yasudu can اlxaq inaad hawadaada raacdana xaqii bay ka hor istaagaysaa waina اdunyaa qad taraxalat mudbira adduunyadii way guurtay iyadoo daba jeedisay waina alaakhirata qad taraxalat muqbila aakharadiina way soo jeedsatay ayadoo markaa xaggeena soo qaabishay walikulli waaxidin minhumaa banuun mid kastaoo ka mida adduunyada ee aakharadu mid kastaa waxay leedahay caruur bay leedahay fakunuu min abnaa'i alaakhirati walaa takunuu min abnaa'i اddunya war waxaad noqotaan caruurtii aakhara noqda oo caruurtii adduunyaha noqonina faina alyowma camal walaa xisaab maanta waa camal oo qofkii waxaa u furan inuu camal la yimaado xisaab laakiin ma jirto maanta isma xisaabinayo wagadan xisaab walaa camal beri laakiin waa xisaab camal ma jiro hada aad u qiimo badan weeyaan oo markaasi uu kula hadlayo marka tuul amalku waa xanuun markaasi ama waa cudur halisa qofku hadduu ku dhacana yani waxaa weeyaan waxaa ku dhacay aakhare marka inuu iska ilaawo isagoo markaasi ku maqan khafladaas oo ku sugan inay marka geeridii u timaado cawn ibn cabdilaahi ibn cutba ayaa waxaa laga soo wariyey inuu yihi kayfa akfalu can nafsii wamalaku اlmowti laysa yakfalu canii sidee baa naftayda u ilaawaa malakulmowtku mid ilaawaya ma waa iga warhayaa mar kastaba xilligaan dhimanayo malakulmowtku waa iga warhayaa maalintii yani waxaa wey loogu talagalay naftayda inuu qabto waa i imaanaya seen markaasi u ilaawaa markaasi naftayda wa kayfa atakilu calaa tuuli amal wاlأjlu yaطlubunii sidee baan markaasi u tala saartaa ididiilaha dheer iyadoo markaasi geerideydii iyo ajashaydii ay markaa i raadinayso fudayl ibnu ciyaad ninkii caabidka ahaa waxaa laga soo wariyey inuu yihi yani nasiib daradu waa qofku inuu naftiisa ugu sheekay in badan inu dheeraana inuu noolaanayo waa nasiib xumo liibaantan waxay ku sugan tahay qofku naftiisa inuu ugu sheekeeyo in markaasi amalkiisu iyo waktiga uu dhimanayo in markaa waqti dhow marka inay tahay marka selafku ridwaan ullahi calayhim aad bay markaa ugu dadaali jireen amalkooda iyo didiilahooda inay gaabiyaan maxamed ibn abi tawba ninka la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahay macruuf alkarkhi ninka la yidhaahdo ayaa markaasi salaaddii noo aqimay salaaddii noo aqimay kadibna wuxuu igu yihi taqadam natuji yani xagga hore kaalo natuji maxamed ibnu Taw- ibn abi tawba lagu yidhi markaase waxaan idhi in sallaytu bikum hadihi الsalaa haddaan salaadan idin tujiyo iminka lam usalli bikum hayrahaa salaadan idinma tujinayo tan baan idin tujin doonaa laakiin mid danbe idinma tujinayo macruuf wuxuu yihi waanta tuxadiثu nafsak an tusaliya salaata ukhraa ma waxaad naftaada ugu sheekaynaysaa inaad intaad sii noolaato tan teeda kale inaad tujiso miyaad naftaada ugu sheekaynaysaa ayib nacuudu billaahi min tuuli اlamal ilahay waxaan ka magan galnay waxaa markaasi duulka duululamalka inuu qofka jadiiraha dheereeyo in badan inuu noolaa nafta ugu sheekeeyo ilah baan ka magan galnay fainahu yamnacu khayr alcamal wuxuu markaasi diidayaa duululamalkaasi inaad camalkaaga hagaajiso nabigu wuxuu ohan jiray calayhi salatu wasalaam salli salaata muwadic waxaad tukataa nin adduunyada sagootinaya si uu tukadoo kale tuko haddaad og tahay in waxaa markaas caawa ay nafta lagaa qabanayo caawa qof kastoo caqli uu garanayaa intaa jaaniska la siiy wuxuu isku dayaya qofku inuu markaas cibaadada ula imaanayo inuu ku dadaalo inuu hagaajiyo inuu camalka intaa uu cibaada ku mashquulo ayuu isku dayayaa marka yani salafka ridwan llahi calayhim saasay ahaayeen oo marka amalkooda way gaabin jireen zuhdiga xaqiiqigan culimadu waxay yidhahdeen markay fasireen waa qasru tuul amal qasru lamal zuhdiga dhabta waxaa weeye amalkaaga inaad gaabiso weeye oo nafta ugu sheekayso talo macaawaad dhimani ma berri baad dhimani ma saacadda kugu soo wajahan baad dhimani taa markaad qalbiga ku hayso camalkaagaad hagaajinaysaa wax badan baad iska saxaysaa haddii lo- dadka la oran lahaa waxaa markaasi eh, bisha soo socota baa dhammaanteen naf- nafta laska qabanayaa bisha nin kastaba waxaa markaasi wax aakhare u dhaweynaya mooyaane wax kale kuma mashquule marka naftada ugu sheekay laanna ma ogid waa lagaa qari ajashi waa lagaa qari fii ayi laxda aad la kulmi kartaa marka adoo diyaar ah naftaada marka geeridu waa inay marka kuu timaada abi der radi allahu canhu saxaabiga macruufka ah oo caabidka ahaa ayaa nin baa gurigiisa yimid markaasuu guriga wuxuu ka waayey alaab buu ka waayey guriga markaa alaab aysan oolin buu arkay markaasaa wuxuu ku yidhi ayna mataacukum gurigii alaabtiinni meeday abu dar wuxuu yihi ina lanaa beytan nuwajihu ilayhi mataacana guri kalaan leenahayoo alaabta aan geysana buu yidhi ninkii baa wuxuu ku yidhi laabudda laka min mataac daba waa laga maarmaan gurigu kama maarmo alaab kama maarmo abu dar wuxuu ugu jawaabay ina saaxiba almanzili laa yadacunaa fiih ninka guriga le noo deyn mayo ee guriga leh nooma deynin mar hadduusan noo deynayn alaabteenna waa inaan markaa guriga kaloo aan u guurayno waa inaan usii qadinaa yani wuxuu ujeedaa geeridii buu ujeedaa geeridii baa na sugaysa yani adduunka de lagu baaqi noqon maayo marka intay goorigoor tahay ayaan hawa alaabtayadii iyo waxyagii camalkayagii iyo khayr wixii marka aan haynay waan sii hormarsanay buu leeyahy marka saasay ahaayeen salafku ridwan ullahi calayhim wakhud min sixatika limaradik yani nabigu wuxuu- wuxuu- cabdullahi ibn cumar wuxuu ohan jiray ka sahay qaado waxaa markaasi caafimaadkaaga ayib ay ikhtanim alcamala fii xaali sixatik camalka ka faa'iideyso markaad caafimaad qabto maxaa yeelay caafimaadku waa fursa waa fursa dad badanna kama faa'iideystaan firaaqada iyo caafimaadka dad badan kama faa'iideystaan wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam nicmataani maqbuulun fiihima kaiiru min annaas laba nicmo dad badan waa ku degan yihiin maxay yihiin asixatu walfaraaq waa caafimaadka iyo faraaqada caafimaadka iyo faraaqada weeye marka xilligaad caafimaadka qabto waxaa markaasi camalka ka faa'iideyso oo markaas wax ku anfacaya markaad xagga tagto aakhare markaad tagto wax ku anfacaya markaa u sahay qaado imaam bukhaari waxaa laga soo wariyey inuu yihi ikhtanim fi lfaraaqi fadla rukuucin facasa an yakuuna mowtuka bakta yani xilligaad faraaqada tahay yani waxaa weeyaan ka faa'iideyso waxaad oga faa'idaystaa fadla rukuucin rukuuc iyo salaad oga faa'iideyso facasa an yakuuna mowtuka bakta waxaa dhici karta geeridaadu inay noqoto kado oo si lama filaan aad u dhimataa dhici karta كم صحيiح رأyta miن غayri ثqم imsaad aragta mid caafimaad qaba oo xanuun la'aan ah dahabaت nafsuhu صaحيiحaةu falta oo naftiisii caafimaadka qabtay ay si fudud u tagtay imsaad aragtay nin saaka caafimaad qaba gurigiisa ka soo shaqo tegey oo waxaa weeyaan aan dib ogu noqon way dhici kartaa marka xilligaa aad caafimaadka qabto ka faa'iideyso ayib waxaa laga faa'iidayaa inaa qofku markuu caafimaadka qabo inuu ku dadaalo camalka in marka qofku uu xanuunsado loo qoro camalkiisii uu nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka bukhaari uu warinayo idaa marida alcabdu aw saafara kutiba lahu miثlu ma kaana yacmalu muqiima صaxiixa yani qofka addoonku marka uu xanuunsado ama uu safro waxaa loo qorayaa wixii uu qaban jiray markii uu ahaa mid gurigiisa jooga oo caafimaad qaba markaad caafimaadka qabtay camalka aad qaban jirtay markaad gurigaaga joogta shaqadii aad iyo markaad cibaadadaad qaban jirtay ayaa laguu qorayaa ayib waa haddii markaad caafimaadka qabtay haddaad cibaadada ku dadaali jirtay ilaahay markaasi fadligiisa iyo galladiisa markaad xanuunsato ama aad safarto ood cibaadadii ka mashquusho waa laguu qorayaa kaannahu inaad markaa waxaa weeyaan camalkii aad la imaanaysoo kale ayaa lagugu qorayaa marka waa fadli iyo gallad marka xagga alle ka ahaatay weeyaan wakhud min sixatika limaradik wa min xayaatika limowtik yani waxaa way markaasi ka sahay qaado noloshaada intaad nooshahay ka sahay qaado oo geerida u sahay qaado intaad nooshahay sahay qaado waayo qofku intuu nool yahay buu camal qaban karaa mar hadduu dhinto camalkiisi waa go-aya intii marka xadiisku uu sheegay mooyaane idaa maanta alinsaanu inqaطaca camalu qofku hadduu dhinto camalkiisi waa go-aya ayib qof markaa camal sadaqo jaariya ka tegey ama markaasi cilmi naafica ka tegey ama markaa welad saalixo u ducaynaya ka tegey kuwa camalkooda waa usii soconayaa laakiin yacni qofka markaasi arrimaha aan ka tegin camalkiisi waa go-ayaa marka intaad nooshahay buu camalkaaga lagu qorayahay intaa ka faa'iidayso dad badan markay nafta laga qabto ama geeridu ku soo xaadirto bay rabbi markaasi calacalayaan rabbiyowna daa rabbiyowna ama aakhare markay tagaan ayay markaa calacalayaan markay geeridu u timaado qaarkood waa calacalayaan xataa idaa jaءa axadahum اlmowtu qaala rabbi irjicuun marka midkood geeridu u timaado wuxuu ohanaya rabbi ow iceli lacalii acmalu saalixan fima taraktu yani camal ayaan markaa samaynayaaye rabbi ow celi camal wanagsan baan samaynaya celi kalaa baa lagu ohanaya kalaa inaha kelimatun waqaa'iluhaa waa kelmadu iska ohanayo weyaan kelmadu iska ohanayo weyaan marka waa waa muhim marka inuu qofku marka xilligaasi ka faa'iideysto xilligaa uu caafimaadka qabo xilligaa uu firaaqada yahay xilligaa uu jaaniska hayo inuu qof ka faa'idaysto xilliga uu qofku dhalinyaro yahay inuu ka faa'idaysto ayib inta uu caafimaadka qabo inta uu dhalinyarada yahay intuu faraaqada yahay inuu ka faa'idaysto kulli hada waa isbedeli doonaan oo faraaqadii shuqli baa ka dambaynaya oo caafimaadkii xanuun baa ka dambaynaya oo dhalinyarnimadii waxaa ka dambaynaya odaynima ka dambaynaysa cibaadaadka qof markuu yar yahay u sahlan oo u fudud markuu qofku weynaado ama markuu xanuunsado ama markuu mashquulo qofka ooma sahlana oo ku adkaanaysaa ayib laakiin yatamanaa qofkii markaasuu tamanina wuxuu leeyahay allayaa caafimaad isiiya markuu arko mid markaasi caafimaad ilaahay uu siiyey oo ka faaidaysanaya allayaa caafimaad isiiya markuu arko mid markaa faraaqahay oo ka faidaysanaya asna uu mashquulsanya wuxuu oranaya allayaa faraaqa isiiya aan ka faaidaysta si hebel oga faa'idaystay markuu oday noqdo da uu noqdo u arko nin dhalinyaro ah markaa ka faa'idaysanaya cibaadaadkii iyo khayraadkii ayaa wuxuu ohanaya alla yaa markaasi cumrigaaga dib kuu soo celiya ayuu markaa ohanaya lakin kullu haada markaasi waa tageen marka waa xadiid cadiima weeye oo markaasi ay ku sugan tahay dhiirigelin iyo tirtirsiin qofka lagu tirtirsiinayo inuu fursaddaas iyo jaaniskaas markaasi inuu ka faa'idaysto الxadيiث الxاadي والأربعuuن xadiiثka kow iyo afartanaad عن أbي محamed cabdاللahi بن cمri بن الcاas radي الlaه عanهuma qاal qاala rasuul الlahi salى الlaه عalيه وsلم laa يuؤmiن أxadكم xatى yakuna hawaahu tabعا لma jiئت bه xadiiث صaحيiح ruwinaahu fi kitaabi الxujaة بإsnaadi صaحيiح abu nasr almaqdasi sheekha la yidhaahdo iyo keyrkiis waxay ka soo wariyeen abi maxamed cabdالlahi بن camr بn اcaas radي الlahu canهuma qaala cabdulahi inuu yihi qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi wuxuu yihi laa yuuminu axadukum qofkiin ma rumaynin ilaahay iimaan dhammaystiran xataa yakuuna ilaa uu ahaado hawaahu hawadiisa iyo jacaylkiisu tabcan ay taabican mid raacsan limaa jiئtu bihi arinka aan la imid diinta aan la imid iyo sharciga aan la imid xadiiثu صaxiix waa xadiis صaxiixa rawiynaahu waa naloo soo wariyey fii kitaab اxuja kitaabka kitaab xuja la yihaahdo ayaa lagu soo wariyey alxuja fii bayaan اmaxaja biisnaadin صaxiix sanad صaxiixa lagu soo wariyey xadiidka waa xadiiث waxaa way markaa cadiima saxaabiga xadiidka warinaya waa cabdالlahi بن camr بن اcaas weeyaan cabdالlahi بن camr بن caas iبn waئl iبn hishaam iبn sacd alqurashi saxaabigaas ayaa warinaya wuxuu islaamay cabdالlahi بن camr aabbihii ka hor aabbihii xudaybiye kadib buu islaamay xudaybiya caamil xudaybiya kadib ayuu aabbihii soo islaamay laakiin asagu waa ka horeeyey waxayna culimmadu yihaahdeen aabbihii asagu wax badan may kala weyneen aabbihiis wuxuu ka weynaa kow iyo toban sano qaar waxay lehin maya wuxuu ka weynaa labiyo toban sano qaar waxay dhn maya saddex iyo toban sano ka weynaa isaga aabihi marka wax badan mayse kala weyneen wuxuu ka mid yahay cabaadilada afarta ah oo markaa macruuf marka alcabaadil alcabaadil arbaca la yidhaahdo mid ka mida weeye afarta cabdullaahi cabdullahi bnu camar bnu caas iyo cabdullahi bnu cumar iyo cabdullahi bnu zubayr iyo cabdullahi bnu cabaas afarta cabdullaahi mid ka mida weeyaan abnaau cabaasin wa camrin wa cumar wa bnu zubayrin hum alcabaadilaة اlgurar naadimku wuxuu yidhi abnaau cabaasin cabdullahi bn cabaas buu ujeedaa abnaau cabaasin wa camrin cabdullahi bnu camar wa cumar cabdullahi bn cumar wa bnu zubayrin cabdullahi bnu zubayr hum alcabaadilaة اlgurar waa ragga cabdullaahyada la ohan jiray oo sharafta lahaa weeye macnuhu maaha saxaabadu afartooda keliya cabdullahi la ohan jiray maaha way ka badnaayeen oo saddex boqol waa la gaarsiiyaa laakiin raggani rag waxay noqdeen markaasi mutaakhiriin ah way dambeeyeen oo markaa imig cilmigoodii baa faafay marka alcabaadilaة اarbac mid ka mida ayuu ahaa cabdullahi bn camar radi allahu canhu abu hurayra wuxuu odhanayaa ma axadu akara xadiiثa can rasuuli اllaahi salى اllahu alيه wasalam minii ila cabdullaahi ibnu camr ibnu caas fainahu kaana yaktub walaa aktub abu hurayra odhanaya fii saxiix اlbukhari waxaa ku sugan inuu yihi qofna markaasi igama xadiiث badna aniga xaadiista nebi maxamed laga wariya alayhi الsalatu wasalaam qof iga badsaday ma jiro cabdullahi bn camr bn caas mooyaane maxaa yeelay wuu qori jiray lakin anu wax ma qori jirin isagu waa qori jiray laakiin anigu ma qori jirin wuxuu nebi maxamed ka wariyey alayhi الsalatu wasalaam toddoba boqol oo xadiiث buu ka wariyey kunkii muusan gaarin toddoba boqol oo xadiiث ayuu markaasi ka wariyey nin cibaado badan ayuu markaa ahaa nebiga alayhi الsalaatu wasalaam ayaa markaasi cibaadadiisa badnayd ayaa markaasi loo sheegay nebigaa marka weydiiyey oo wuxuu yihi maalintii miyaad soontaa wuxuu yihi haa habeenk miyaad tukataa haa markaasa nebiga wuxuu ku yihi alayhi الsalatu wasalaam anigu waan soomaa waana afuraa waana tukadaa waana seexdaa dumarkana waan la kulmaa qofka sunadeeda nacana iga mid maahan bimacnaa kulmi cibaado keliya ha u go-ine yan waxa w arrinka kulmi ayib marka nin cibaado badan ayuu ahaa oo nebiga markaasi yacni soom buu wuu iska soomi jiray oo habeenkii buu tukan jiray cibaado badan buu ahaa markii dambe nebiga markaa la taliyey markuu weynaaday oo nin weyn uu noqday ayuu markaasi awoodi kari waayey cibaadaadkii cibaadaadkii baa ku cuslaaday markaasaa wuxuu le alla maxaan talada nebiga u aqbali waaye maalintuu ila talinayey talada maxaan u yeeli waaye wuxuu diidayaa arrin ay asaga asaga nebi maxamed isku ogaayeen cibaado uu ku ogaa nebi maxamed inuu ka tagu diidayaa marka culays ba markaa dareema markii dambe almuhim saxaabi aad u cibaado badan ayuu ahaa radia allahu canhu wuxuu yani ku dhintay radia allahu canhu wuxuu dhintay sagaal iyo lixdankii isagoo dadiisu ay tahay labiyo toddobaatan ama saddex iyo toddobaatan ayuu markaa dhintay marka isagu yani maku ku dhintay saxaabigaas qaar waxay leeyihin maya wuxuu ku dhintay shaam qala kale may taa'if buu ku dhintay almuhim yani isagoo markaa dadiisu ay tahay labiyo toddobaatan ama saddex iyo toddobaatan ayuu markaa dhintay taarikhdu markay ahayd sagaal iyo lixdankii markay ahayd una indhabeelay aakhir cumrihi uu indhabeelay radia allahu canhu marka saxaabigaas xadiidka warinaya xadiidku sanad ahaan ooma asixin waa daciif culimada markaa daciifisana waxaa ka mid ah ibnu rajab alxambali raximah اllah ayaa ka mid a culimada daciifisa xadiidka kadalika ashekh albani raximah llah ta sna waa daciifiyey kitaabkan uu sheekhu leeyahay kitaabka waa ku sugan yahay xadiidkani waxaa loo yaqaanaa kitaab alxuja fi bayaan almaxaja waxaana leh sheekh loo yaqaan abu nasr almaqdasi ibnu rajab alxambali wuxuu odhanayaa kitaabkani waa mafquud kitaab lahaya maaha kitaabkan kitaab alxuja fi bayaan almaxaja waa kitaab markaasi aan lahaynin weeyaan xadiisku marka sanad ahaan ooma ansixin lakiin macnihiisu waa macno saxa weeyaan macnahu tilmaamaya waxa w nebigu alayhi الsalatu asalaam yani sida uu ka warinayo macnuhu waxa uu tilmaamaya waxa weye qofku iimaankiisu kaamil maahan uma dhammaystirmayo ilaa markaasi jacaylkiisu uu yahay mid raacsan yani shareecadii nebi maxamed alayhi الsalatu asalaam uu la yimid imaamu nawowi markuu fasirayo wuxuu odhanayaa ana الshakصa yajibu عalayhi an yacrida camalahu calى اlkitaabi waالsunة yani qofku waxaa waajib ah inuu markaa camalkiisa uu bandhigo kitaabkii sunnaha waa inuu khilaafo qofku hawadiisa iyo sida naftiisu ay jeceshahay wayatabic maa jaءa bihi sal اllah alيه wasalam waa inuu raacaa sunadii nebi maxamed alayhi الsalatu asalaam markaas uu la yimid laa yuumin axadukum yani iimaana kaamila iimaan dhammaystiran wax markaasi yani markaa qofkaasi iimaankiisu kaamil maahan waa naaqis اimaan weeyaan ayb wuxuu odhanayaa sheekh cabdikariim اkhudayr xafidahu الlah wanafyu اliimaani alwaajibi mukhtaصu bitarki ma awjabahu اllahu tacaalى aw ficli ma xaramah marka qaarkood iimaanka baa la nafiyaa iimaanka kamaalkiisaa la nafiyaa kamaalkaasa mar wuxuu noqonaya mid waajib ah marna wuxuu noqonaya mid mustaxab ah ayuu noqonayaa kamaal waajib ah oo qofku hadduu ka tago ku dambaabayo ayaa mar la qofka laga nafyinayaa marka goormuu noqonayaa kamaalka la nafyinaya mid waajib ah wuxuu odhanaya sheekhu wa nafyu اliimaani اlwaajib mukhtaصu bitarki maa awjabahu اllahu tacaala shay ilaahay uu waajib ka dhigay in laga tago ayaa markaasi marka qofku uu ka tago shay ilahay uu waajib kaga dhigay markaasaa la odhanaya iimaankiisu kaamil maahan kamaalkii waajibka aan lamu imaan aw ficli maa xaramahu ama yani markuu ilahay wuxuu ka xarimay qofkii uu sameeyo ayaa la odhanayaa iimaankiisu kaamil maahan kamaalkii waajibka ahaa oo ay ahayd inuu la yimaadana lamu imaan marka qofku iimaankiisii kaamil mid noqonaya maaha weliba kamaalkii waajibka ahaa ilaa markaasi uu noqdo hawadiisu iyo jacaylkiisu mid uu raacsan yahay shareecada marka aan la imid lafdiga hawa inta badan waxaa loo isticmaalaa waxay u timaadaa calى sabiili اdami dhaleecayn bay u timaadaa ay wanaha nafsa an اlhawa wanaha الnafsa can اlhawa falaa tattabicu اlhawa war hawadiina ha raacina marmar waa dhacdaa in markaasi loo isticmaalo mujarad اlmayl ilasho bes mujarad اlmayl way dhici kartaa marmar in loo isticmaalo almaylu ila alkhayr khayrka loo isho laakiin sida haalibkaa hawadu waxay u timaadaa calaa sabiili dam iyadoo marka la dhaleecaynayo ay markaa timaadaa xadiidku sanadkiisu yuusan sugnaan laakiin macnihiisu waa macno sax ah nusuus badan baa markaa macnaha tusinaysa wuxuu ohanaya sheekhu cabdikariim اkhudayr wfi اlqur'ani wالsunati nusuus kaiira tadul calى hada اlmacna kitaabkii sunaha waxaa ku sugan nusuus fara badan oo macnaha xadiisku uu sheegayo tilmaamaysa quraanka waxaa ka mid ah qowl lahi tacaala falaa wrabbika laa yuminuuna xatى yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayt wayuslimuu tasliima rabbigaa baan ku dhaartaye ma rumaynayaan ilaa markaasi ay adiga xaakim kaa dhigtaan garsoore kaa dhigtaan wixii dhexdooda dhaca kadibna aysan helin naftooda aysan ka dareemin xaraj wixii aad xukuntay ay markaa hogaansamaan hogaansan dhammaystiran marka iimaankoo ay sheeganayaan iimaan kii la doonaya maahan oo iimaan kaamila maahan ilaa arrimaha laga helo kow markaa arrin dhexdooda dhaco waa ina adiga xaakim kaa dhigtaan waa midda labaade markaad xukunto naftooda xaraj waa inaysan ka dareemin warmalaha rasuulku miyuu idan waxbaa si noqday xaraj waa inaysan dareemin waynay hogaansamaan hogaansan dhammaystiran ilaa intaa laga helo intaa ilaa laga helo waxaa markaasi iimaankoodu waxaa w markaasi imaankoodu taam markaa ma ahan oo imaanka ay sheeganayaan waa imaan markaasi aan ahayn mid markaasi sax ah laakiin arrimaha haddii laga helo iimaanka ay sheeganayaan waa imaan dhab ah wey xaqiiqa ah wey waxaa kaloo tusinaya qowl اllahi tacaala wma kana limumini walaa muminaةi ida qadى اllah warasuuluhu amra an yakuna lahum اlkhiyaraةu min amrihim nin muminah iyo gabarh muminada markaa mid u haboon maahan ilaah iyo rasuulkiisu markay arin xukumaan in markaa ayagu ikhtiyaar iyo doorasho markaa ayagu inay yeeshaan yacni man waxaa weeyaan haddii ilaahay si xukumay ama rasuulku si xukumay calayhi الsalaatu wasalaam yani qofku inuu yidhaha anugu maya sidaasi naftayda ma waafaqsana ma raacaya marka waxay markaasi albaabkaas miday xaq u leeyihin arrinkaasi maaha mar hadduu ilahay si xukumo sidaa waa inay raacaan mar hadduu rasuulku si xukumo waa inay sidaa raacaan sidaas uu xukumay allah ama rasuulkiisa calayhi salaam waa inay raacaan marka qof mumina ama markaa nin mumina ama gabar muminada haddii ilaahay iyo rasuulkiisa ay wax xukumaan markaasi kuwa xaq u leh maahan inay yidhaahdaan annagu saasaan doorannay si khilaafsan kitaabka ilahi iyo sunada rasuulka alayh salatu asalaam wuxuu nabigu yihi alayh الsalaatu asalaam laa yuuminu axadukum xata akuuna axaba ilayhi min nafsihi wa waladihi wa ahlihi waاnnaasi ajmaciin qofku iimaankiisu mid markaasi dhammaystiran maahan ilaa marka anigu aan ahaado miduu iga jecelyahay naftiisa waladkiisa ahalkiisa dadkao dhan iimaankiisu iimaan markaa xaqiiqo ah oo dhammaystiran ma noqonayo ilaa markaasi uu intaa iga hormariyo markaad rasuulka calayhi salatu asalaam iyo sunadiisa intaa markaad ka hormariso ood sunadii ka hormariso markaasa iimaankaaga wuxuu noqonayaa markaas mid markaa dhab ah laakiin haddaad sunadii nebiga aad ka hormariso naftaada waladkaaga ahalkaaga waxa markaas iimaanka aad sheeganayso iimaan markaa dhamaystiran maaha wuxuu kaloo nabigu yihi calayhi salaatu asalaam halaaثu man kuna fiihi wajada xalaawat اliimaan saddex arrimood qofka markaasi ay ku sugan yihiin iimaankii macaankiisu helaya waxaa ka mid a an yakuuna اllahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma waa in ilaah iyo rasuulkiisa waa inuu ka jecel yahay wixii ayaga ka soo haray ilah iyo rasulkisa waa inaad ka jecesha marka adiladaas xadiidka macnihiisay markaas xoojinayaan marka macnuhu waa macno saxiixa laakiin sanad ahaan ayuusan markaasi u sugnayn can abi muxamed abu nasr almaqdasi wuxuu markaasi uu ka wariyey abi muxamed cabdulahi bnu camr ibnu caas radi allahu canhuma qaala inuu yihi cabdulaahi qaala rasuulu اllahi sal اlه alay wasalam laa yuumin axadukum iimaana kaamila qofkiin ma rumayn iimaan dhammaystiran xataa yakuuna hawaahu ilaa markaa jacaylkiisu uu noqdo hawada waa mufrad ahwaana waa lagu jamciya tabacan ay taabican mid raacsan lima jitu bihi markaasi shareecadii aan la imid ay lijamiici maa jitu bihi macnuu noqonaya dhammaan waxaan la imid ilaa qof markaa uu raaco xadiiث xadيiث صaxiixa ruwinaahu waa naloo soo wariyey fi kitaab اxuja kitaabkaas kitaab اxuja alxuja fi bayaan اmaxaja wuxuu oranaya markaasi ibnu rajab wa kitaabu hada yatadamanu dikra usuul اdiin yani kitaabkan wuxuu koobsaday usuuludiinkii ayuu markaa sheegaya calى qawaacid ahli اxadiiثi waالsuna isagoo markaa ku duldhisaya qawaaciddii ahluxadiidka ee markaasi sunnada ruwii lahu fi kitaab اxuja biisnaadin صaxiixa marka lagu soo wariyey laakiin sanad ahaan waa daciif sida marka culimadu ay tilmaameen alxadiiث aلثaani wاlarbacuun xadiidka labiyo afartanaad can anas bn malik radia allahu canhuma radia allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اllah alيه waslm yaquul qaala allahu tacaalى ya bna aadam inaka ma dacawtanii warajawtanii gafartu laka calى ma kaana minka wala ubaali ya bna aadam low balغat dunuubuka canaana الsamاء ثuma اstakfartanii gafartu lak ya bna aadam inaka low ataytanii bquraabi اlarضi khaطaaya ثuma لقيتني لا تشhرك بي شhيئا لأتyتka بقراaبها مغفرة رwاه الترمdي وقال xadيiث xaسن imaم الترمdي iyo غeyrkiiba waxay ka wariyeen أنس رضي الله عنه قال inuu yihi أنس سمعت رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول رasuulkan مقلay xاalu ku qowlayo قاaل الله تaعاaلى aلله وxuu yihi يا بن آadم iن aadamow إنaka ma dacawتنيi adigu hadii aad markaad ibarido ama markaasi maa dacawtanii muddada aad ibaryayso warajawtanii aad irajaynayso kafartu laka waxaan ku dhaafayaa calىa maa kaana minka wixii kaa ahaaday xaggaaga walaa ubaali calىa maa kaana minka ay min almacaasi macaasida xaggaada ka ahaatay waan kuu dhaafayaa waxaan shirki ahayn walaa ubaali una aabayeeli mayo intay la egta macaasidaas si kastoy u badataba ya bna aadam in aadamow low balغat dunuubuk dunuubtaadu iyo dembiyadaadu hadday gaaraan canaana samaa'i samada daruuraheeda hadday gaaraan canaana samaa'i canaanku waa asaxaab daruuraha la yidhaahdaa wasnan wa macnan saxaab iyo canaan waa isku wasni waana isku macne qaarna waxay yidhahdeen waa man taha ilayhi اlbasaru minha markaad samada saa u egto aragaagu meeshuu gaaraa canaan la yidhaahdaa ayb kii la yidhaahdaba haddii markaas samada daruuraha samada haddii markaasi dunuubtaadu ay gaadho uma istakfartanii kadibna aad markaa dembi dhaaf iga dalabtid kafartu laka waan kuu dhaafayaa ya bna aadam ina aadamow inaka adigu low ataytanii haddaad iila timaadood ii keento biquraabi اlardi dhulka muggiisa ama dhulka muggiisa wax soo dhoweeya oo khataaya gafaf ah uma laqiitanii aad markaa ila kulanto laa tushriku bii shaya xaalaad wax shirki aniga aadan ii samaynin la ataytuka waxaan kuula imaanaya biquraabihaa markaa dhulka muggiisa wax soo dhoweeyey ay maa yuqaaribu milahaa makfiratan oo dembi dhaaf ah rawahu tirmidi wa qaala xadiiثu xasan xadiidku waa xadiiث اlqudsi oo wuxuu ka mid yahay axaadiista markaasi alaxadiis اlqudsiya ama alaxadiis اlilaahiya kuwa la yidhaahdo ayuu markaa ka mid yahay yani dhowr ka midana waan soo aragnay imaamu nawwi raximah ullah kitaabkiisan xadiidkan uu ku khatimay kitaabkiisa adkaarkana uu ku khatimay kitaab اlistikfaar buu ku khatimay marka baab اlistikfaar buu ku khatimay marka wuxuu oranayaa imaamu nawwi raximah اllah kitaab اlistikfaar markuu ku khatimay kitaabkiisan aladkaar la yidhaahdo wuxuu oranaya iclam ana hada اlbaab min aham اlabwaab alatii yuctanaa biha baabkan oo istikfaarta ah wuxuu ka mid yahay abwaabta ay muhimka tahay in lagu dadaalo waqasadtu bitaakhiirihi atafaa'ula waxaana ooga qasday dibdhiga aan dibdhiga u dambeysiiyey qasdan kale wuxuu ahaa bian yakhtima allah اlkariimu bian yakhtima allahu اlkariimu lana bihi ilaahay inuu noogu khatimo annagana dembidhaafkaas inuu noogu khatimo ayaan ogu khatimay buu leh waa tafaaul dartii baan ogu khatimay ayib marka hadda xadiidkan ayuu markaa u dambeysiiyey kitaabkiisa marka alarbacuun nawowiya ibnu rajab alxambali oo markaa kitaabka sharxay siddeed xadiid buu ku daray oo markaasi konton ayuu markaa ka dhigay xadiidku waa xadiisu qudsi nabi maxamed alayhi salatu salaam baa markaasi alla ka warinaya anas wuxuu leeyahay radi allahu canhu rasuulkaan maqlay alayhi salatu slam ohanaya alla wuxuu yidhi ya bna aadam inaka maa dacawtanii warajawtanii in aadamow muddadaad i rajaynayso ama mar kastoo ad irajayso mar kastoo ad ibarido oo markaa aad irajayso waan kuu dhaafayaa wixii markaas dembi ah oo markaa kaa dhacay wixii macaasi oo kaa dhacay waan kuu dhaafayaa ducadu laba loo qaybiya ducaa almas'ala iyo ducaau alcibaada ducaa almas'ala waa ducada la yaqaano qofka ilaahu waxaa isii ilah waxaa iga badbaadi waa ducada la yaqaan wey ducaa almas'ala la yihahdaa ducaa alcibaadana waxaa weeye cibaadaadka qofka uu qabanayo sida salaada iyo soonkan acmaashan uu samaynayo ducaa ulcibaada la yidhaahdaa oo marka cibaadaadka dhan laga eego waa baryo yani qofka markuu tukanayo macnaheedu waxaa weeye wuxuu leeyahay ilaahow naar igaga badbaadi ilaahu janna igu sii ayib marka waxaa loo yaqaanaa ducaa ulcibaada la yidhaahdaa cibaadadu la imaanaya laakiin cibaadadaasi ducay duca macnaheedu waa duco waa baryo waa baryo oo cibaadadan uu la imaanayo qofku kaano ilahay inuu ku baryo leeyahay ilahu haddaan kuu tukado kuu cibaadaystay oo waxaad amartay aan sameeyey ilahu naar igaga badbaadi ilahu khayr markaa waxaan doonaya igu sii kaanahu sidaa inuu lisaanu xaalku sidaa yahay ayaa laga fahmaya marka labaduba way soo gudagelayaan intaad intaad i baryeysid ood gacmaha i taaganaysid iyo intaad i caabudaysid ood ii cibaadaysanaysid rajana markaa aad iga qabtid inaan ducadaada iyo baryadaada aqbalo cibaadada kaa aqbalo waxaan kuu dhaafayaa wax alla wixii kaa dhacay oo markaa dembi ah waan kuu dhaafayaa ayib markaad yani ilaahay aada baryayso waa inaad markaasi rajaynaysaa ilaahay inuu markaasi kaa aqbalo waa inaad markaasi rajaynaysaa nebigu wuxuu yihi alayhi الsalatu wasalaam udcu اllaha wa antum muuqinuuna biاlijaaba ilaahay barya idinkoo markaa yaqiinsan ilahay inuu markaa idinka ajiibayo faina allaha laa yaqbalu ducaaa min qalbi aafili laahin ilahay kama aqbalo baryo qalbi aafil ah qalbi iskaba maanba iska mashquulsan oo meel kale ku maqan ilahay baryo kama aqbalo qalbigaaga waa inuu soo jeedaa ood markaa yaqiinsan tahay ilahay inuu ka aqbalo baryaduna laguma khasaaro nebigu wuxuu sheegay alayhi salatu salaam qofka ilahay barya baryo baryadaasna uusan ku sugnayn wax dembi ah iyo markaa raximkiisa inuu markaa ku goynayo ilaahay saddex arrimood mid buu siiyaa inuu adduunka ugu soo dedejiyo baryadii oo markaa la siiyo wuxuu ilaahay weydiisanayey ama ilahay inuu u dibdhigo oo markaasi uu aakharo siiyo ama dhibaato ku soo socotay ilahay markaa inuu kaga leexiyo saddexdaa mid bay noqonaysaa baryo kastoo ilahay aad barido saddexdaa mid bay u dhacaysaa ima an yucajila lahu dacwatahu fi اdunya وima an yudahiraha lahu fi اlaakhirة وima an yasrifa canhu min الsuءi milaha saddexdaa mid bay udhacaysaa arrinkaa markuu nebigu u sheegay saxaabadu waxay yihn hadaba waa badinaynaa mar haddana marba lagu khasaarayn baryadii waa badinaynaa bay yihahdeen fadaaisha ilahda waxaa ka mida ducadu in markaa qadaaga waxa ilahay uu kuu qadaray waxaa celiya waxaa ka mid ah markaasi ducada ka mid ah wuxuu nabigu yihi alayh الsalatu asalaam laa yarud اlqضاء ila الducاء walaa yaziidu fi اlcumri ila اlbiru qadaha ma celiyo wuxuu ilaahay kuu qadaray duca mooyaane mana ziyaadiyo cumriga biriga iyo sanfalka mooyaane marka waxaa dhici karta waxa ilaahay kuu qadaray inuu kugu dhaco baryo ilahay aad bariday ilahay inuu kaaga celiyo wixii lagu qoray marka qofku inuu mar kastaba ducada uu badiyo oo uu joogteeyo waa shay markaa laga maarmaan ah inaka ma dacawtanii warajawtanii kafartu laka calى ma kana minka walaa ubaali ya bna aadam low balaqa dunuubuka canaana الsamaa haddii markaasi dunuubtaadii ay gaadho samada wa markaasi ama daruuraha samada hadday gaadho kadibna aada dembi dhaaf i weydiisato ilahu ii dembi dhaaf aad tiraahdo waan kuu dhaafayaa waan kuu dhaafayaa oo ilaahay gacantuu fidiya habeenkii si markaasi kii maalintii gafaysiyo markaa toobadda oga aqbalo maalintii buu fidiyaa si kii habeenkii dambaabay uu oga aqbalo toobadda ina allaha yabsutu yadahu bileyl liyatuwa musiiu nahaar wa yabsutu yadahu binahaar liyatuwa musiiu leyl marka waa maftuux ilahay addoomadi toobadda waa ka aqbalayaa hadday markaa u toobad keenaan marka haddaad ila timaaddo yani daruurta wax gaaraya oo dunuub ah dembi dhaafna aad i weydiisato waan ku dhaafayaa wuxuu kaloo alla yidhi in aadamow haddaad samada muggeeda ila timaado oo dembiyaal ah kadibna aad ila kulanto adoon shirki ii samaynin waxaan kula imaanayaa oon ku siinayaa muggeed oo markaasi makfiro ah culimadu waxay yidhahdeen yani la ataytuka biquraabiha makfira sida sheekh ibn cuthaymin raximah allahu tacaala uu tilmaamayo waa caam xadiidkaas waxaa khasisaya aayadda wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ayaa khasisaysa oo markaasi yacni haddaad ila kulanto adoon markaasi shirki ii samaynin waxaan kuu keenayaa oon ku siinayaa yani markaa markaasi dhulki muggiisa oo dembi dhaafa ayaan ku siinayaa waa idaa shaa waa hadduu ilaahay doono weeye marka xadiidku waa caam laakiin ayaddana khasisaysa oo mashiicada allay ku xidhanta hadduusan ilaahay doonin inuu isa kaa cafiyo oo kugu ciqaabo waxay markaasi wuu kugu ciqaabaya markaas waayo qofku hadduu macaasi ku dhinto waa taxta mashiiat illah wx shir ka sokeeya waa taxta mashiiat illaah in shaa cafaa canhu wa in shaaa cadaba aayaddu waxay sheegtay wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ina allaha laa yakfiru an yushraka bih ilahay shirkii ma dhaafo qofku hadduu ku dhinto ma dhaafo ayib wixii haddaba shirki ka hooseeya mashiiada allay ku xidhanta hadduu doono ilahay waa u cafiraya qofkii hadduu doonana ilahay waa ku cadaabaya xadiidka dhan muxuu tilmaamayaa haddaad iila timaado haddaad ila kulanto adoon shirki ii samaynin oo dhulka muggiisoo dembi aad ila timaado anna waxaan kuula imaanayaa muggiisoo dembi dhaafa laakiin waa idaa shaa allah ilahay hadduu doono wey mashiada alle ku xidhanta ayib marka wuxuu sheegay xadiidku asbaabta lagu dhaafo ee markaasi dunuubta waxaa ka mida markaas alistikfaar inuu qofku markaasi ilaahay uu dembi dhaaf ka dalbo waxaa ka mida waxyaa dunuubta lagu dhaafo altawxiid yani waxa way markaasi inuu qofku muwaxid u noqdo oo ilaahay uu cibaadadiisa u gaar yeelo lakiin qofka haddii laga waayo tawxiid oo ilahay cibaado markaa u gooni yeeli waayo camal kasta ha sameeyo waxba ma tarayo camalkaas habaan manhuuran buu noqonaya waqadimnaa ilaa maa camiluu min camali fajacalnaahu habaan manhuuran camal badan qofku hadduu qabto oo khayr ah laakiin uu muslim muwaxid ahayn camalkaasi waxba u tari mayo caaisha radi allahu canha waxay nabiga weydiisay alayhi salatu slam waxay tihi ina bna judcaan kaana fi ljaahiliyati yasilu raxim wayuطcimu اlmiskiin fahal dalika naaficuh rasuul allow ibnu judcaan ninkii la ohan jiray xilligii jaahiliga raximku xiriirin jiray dayib masaakiintana waxbuu siin jiray arinkaas wax muu u tarayaa wuxuu nabigu yihi maya laa yanfacuh inahu lam yaqul yowma rabbi اkfir lii khaii'ati yowm اddiin maalin ma oran ilaahu dembigayga ii dhaaf yani gaalnimo ku dhintay ninkaas mar hadduu gaalnimo ku dhintan wanaag kasta ha sameeyo waxba ma tarayo marka laabud laabuda lahu min الtawxiid waxay culimadu is weydiiyaan maxaa farqiga u dhexeeya almaغfira wاlcaf wاlraxma hadday kulmaan maxaa farqiga u dhexeeya sida aayadda wacfu cana wاغfir lana wاrxamna waxay culimadu yidhaahdeen yani waxaa lagu kala farqinayaa cafigu waa dembiga muuqdo weeye cafigu waa dembiga muuqda ilahu dembiga muuqda oo loo jeedo ii dhaaf wey makfiradan waxay ku dhacaysaa dembiga qarsoon oo cido aysan kula ogeyn raxmaduna labaduba way kulansanaysaa midka muuqda iyo midka qarsoon labaduba way kulminaysaa marka haddii la kulmiyo sida aayaddaasoo kale saasay markaa culimadu ku tawjiihiyeen wacfu cana ilaahuna cafi oo markaasi dunuubta markaan samaynayno muuqata ilahu noo cafi wakfir lana ilaahu noo dhaaf dunuubta aysan cido ogeyn oo ilahay base uu og yahay ilahu noo dhaaf warxamna ilahu noo naxariiso labaduba marka ilahu noo dhaaf taas maxau noqonaya bay yidhahdeen waxaa kaloo culimadu is weydiiyeen alistikfaar waatawba haddii markaasi la kulmiyo maxaa farqiga u dhexeeya sida wa an istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayh istikfaartii towbadii waa la kulmiyey waxay culimadu yidhahdeen hadday kulmaan istikfaartu waxay ku dhacaysaa wixii tegey waxaad horey u samaysay ayay ku dhacaysaa ilahu dambi dhaaf baan ku weydiisanaya inaad noo dhaafto wix aan horey u samaynay towbaduna waxay noqonaysaa waxa soo socda waayo shuruud towbada waxaa ka mid ah alcazm calى an laa yacuud qofku marka inuu go'aansado in markaasi dembiga uusan dib ugu noqon ma ahan inuusan dib u samayn waa inuu go'aansado inuusan dib u samayn lakiin hadday ka dhacda mar dambe towbaddii hore waa leeyahay qofku casmigii uu go'aansaday ayaa markaasi ayaa loogu dhaafaya hadduu shuruudda la yimaado oo casmi uu ka mid yahay waa loo dhaafaya hadduu mar dambe ku dhaco dembigii macnuhu maa towbadii hore ka kac weya maya towbadii hore waa leh dembigan cusubna wuxuu u baahan yahay towbad ayuu markaasna u baahan yahay marka xadiidkaas qiimaha badan leh ayuu markaa ku khatimay imaamu nawowi raximah allahu tacaala kitaabkiisa alarbacuun النwوية عن أنس imaم التirmidي رحimه الlah iyo غeyrkiis أنس waxay ka wariyeen radي الlaه عanه qaaل inuu yihi samictu rasuul الlahi sal اه عليه wsلم rasuulka ilaahay ayaan maqlay yquل xaaluu ku qowlayo qaala الlahu taعaalى allah wuxuu yhi yبna aadam in aadamow n lafdiga ibni waxaa gaar la ah inamada laakiin gabadhu binta loo isticmaalaa bint haddii jinsi loo idaafeeyo jinsi haddii loo idaafeeyo sida mowdican oo kale aadam haddii loo idaafeeyo jinsi wuxuu noqonayaa markaa mid ku dhacaya labaduba way soo gudagelayaan ayib sida mowdican oo kale laakiin haddii markaasi cid gaar ahaan loo markaasi loo loo idaafeeyo markaa wuxuu ku dhacayaa inamadiibuu ku dhacayaa inamadii ayuu ku dhacaya marka ibnu aadam wuxuu noqonayaa yashmalu اdakara wاlunha jinsi baa loo jeeda hadda jinsi baa loo jeedaa ayib qaala اllahu tacala ya bna aadam inaka maa dacawtanii warajawtanii maada in la yidhaahdo waa masderiya darfiya marka waxay noqonaysaa muddada aad i baryayso ood i rajaynayso waan kuu dhaafayaa wax alla wixii kaa dhacay oo dunuub ah mar haddaad duca la timaado ood ilahay baryayso marka baryadu waxyaalaha dunuubta lagu dhaafay ka mid tahay waa sabab min asbaabi maxwi dunuub ila inuu baryo ilah idhaaf ilahu dembigayga idhaaf inuu yihahdo ya bna aadam low balaga dunuubuk dunuubtaadu hadday gaadho canaana samaa'i samada samada markaasi daruuraheeda uma istakfartanii kadibna aad markaa dembi dhaaf i weydiisato kafartu laka waan kuu dhaafayaa marka waa sabab labaad oo dembiga lagu dhaafo ah alistikfaar haddaad ilahay dembi dhaaf ka dalabto ilahay dembigaaga waa kuu dhaafaya ayib ya bna aadam inaka low ataytanii ina aadamow adigu haddaad iila timaado biquraabi اlardi dhulka muggiisa ama muggiisa wax soo dhoweeya oo khataaya gafaf ah uma laqiitanii dibna aad iila kulantid laa tushriku bii shay-an xaalaadan shirki ii samayn aakharo adoon shirki ii samayn baad iila kulanta la ataytuka anna waan kuu keeni oo waan kuula imaanaya biquraabihaa dhulka markaasi muggiisa ama wax soo dhoweeya muggiisa oo makfirta dembi dhaafa waa sabab saddexaad markaa dembiga lagu dhaafo muxuu wa atawxiid waa atawxiid weeyaan waa qofka hadduu dunuub badan la yimaado laakiin asagoo muwaxid ah ilaahay uu la kulmo oo markaasi aan cidna ilaahay la wadaajinin ilaahay dembiga waa u dhaafayaa waxaana kutusinaya xadiidkii xadiisulbitaaqa la odhan jiray nin markaasi jillaad waa weyn laga soo diiwaano waa weyn laga soo qoray oo dunuub ah ayaa markaasi markii la xisaabiyo ayaa wuxuu ogaanayaa markaasi inuu halaagsamay markaasa waxaa loo saarayaa biطaaqad yar oo kelimad tawxiid ay ku qoran tahay ayada baa loo miisaamayaa diiwaanadii waaweynaayoo markaasi laga soo qoray dhammaantood wax yar bay noqonayaan marka qofku in tawxiidka ku dadaalo oo waxaa markaasi wixii dhaawacayana uu ka dheeraado waxa burinayana uu ka fogaado aad bay markaasi muhiim u tahay marka xadiu saddex sabab oo dembiga lagu dhaafo ayuu markaa tilmaamay baryada ilaahay la baryayo dembi dhaaf dalabka ilaahay markaasi laga dalbayo dembiga qofku inuu dhaafo inuu qof dembigaaga dhaafo iyo midda saddexaad oo ah inuu qofku tawxiid isagoo muwaxid ah marka ilaahay inuu markaa la kulmo rawahu tirmidi xadika imaam tirmidi waa wariyey wa qaala wuxuu yihi xadiidun xasan waa xadiid xasana waana sida uu sheegay culimmada qaarkood waa sida xaakim oo kale wuxuu yihi saxiixun calaa sharti shaykhayn waa saxiix wuxuuna marka ku yimid labada shaykh bukhaari muslim shardigoodii ayuu ku yimid ilaa hunaa wallahu aclam halkaas ayuu marka kitaabkii inoogu dhammaaday maanto maalin arbicaa ah bisha shacbaanna ay tahay toddobiyo toban yani taqwiimaadka qaarna waxay qorayaan sideed iyo toban qaarna toddobiyo toban sanata kun afar boqol labayo afartanka hijriga halkaas ayuu markaa inoogu dhammaaday wallahu aclam wsubxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk